bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaartaynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shan iyo afartan sano ayaa laga joogaa xilligii xukunka dalka soomaaliya ay la wareegtay dowladdii uu hogaaminayay jaalle maxamed siyaad barre oo qaab militari kula wareegtay dalka soomaaliya la wareegitaankeeda ayaana ka dambeysay ka gadaal markii magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool lagu qaarajiyey madaxweynihii xilligaasi ee dalka soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke markaasoo askari ilaalo u ahaa la sheegay inuu halkaasi ku toogtay xukunka militariga dalka uu kula wareegay ayaana ahaa mid aanu dhiig ku daadanin waxaana askar daacad u ahayd maxamed siyaad barre xilligaasi ay qaab afgebi militari a ku qabteen dalka soomaaliya dowladda uu hogaaminayay maxamed siyaad barre ayaa lagu xasuustaa in horumarro dhowr ay ka samaysay dalka soomaaliya muddadii xilkaasi ay haysay inkastoo ugu dambeyntii lagu dhaliilayay waxyaabaha qaar ee ay ku kacday dowladdaasi taasoo ay qayb ka tahay laynta culimmada soomaaliyeed inkastoo xilligaasi dadka qaar ay ku macneeyeen arrintaasi mid lagaga hortagayay dhibaatooyin ka dhaca dalka soomaaliya dowladda uu hogaaminayay maxamed siyaad barre xilligaasi ayaa ku tillaabsatay horumaro dhowr oo laga tilmaami karo hirgelinta qorista afka soomaaliga taasoona ahayd guusha ugu horreysa ee dowladdaasi ku tillaabsatay waxaana dalka soomaaliya kadib dowladdaasi burburkeedii oo galay marxalado kala duwan iyadoona dalka uu haatan marayo marxaladda marba dhinac soo martay oo haatan u muuqanaysa mid lagu hiigsanaya mar kale in dib loo helo kala dambeyntii dalka soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya ee xilligaasi ayaa waxay ahayd mid ka mid a dowladaha ugu awooda badan geeska afrika iyadoona dowladda soomaaliya xilligaasi lagu xasuustay hankii iyo heerkii ay ka taagneed qaaradda tan afrika dadka soomaaliyeed ayaana haatan u hanqaltaagaya soo celinta iyo soo laabashada dowladdaasi wanaagga iyo sidoo kale horumarkaba u horseeday shacabka soomaaliyeed maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay inay kasoo horjeedaan ama aysan qabin waxyaabihii kasoo baxay shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoona looga hadlayay arrinta garsoorka dalka soomaaliya maamulka puntland gaar ahaan xeelilaalyaha guud ee maamulkaasi ayaa ku eedeeyey wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya inuu ku tagrifalayo dastuurka dalka soomaaliya kaasoo haatan u muuqanayo in asigu ay hoos tegayaan golaha garsoorka dalka soomaaliya xeerilaaliyaha ayaa waxa uu sheegay in garsoorka uu ka madax bannaan yahay hay-adda fulinta iyo sharci dejinta balse waxa uu haatan sheegay in arintaasi ay u muuqanayso mid ay habacsanaan ku timid ka gadaal markii sida uu sheegay wasaaradda cadaaladda ee dalka soomaaliya ay wax waliba iyada isku rabto sida uu hadalka u dhigay dhowaan ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya shir looga arinsanayay hagaajintii wax kabeddelista garsoorka dalka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay asigoo u muuqanayay mid la kulmaya eedeymo dhowr ah taasoo ay qayb ka tahay xukunada kala duwan ee ay fulinayaan garsoorka dalka soomaaliya kuwaasoo loo arkayay kuwa kasoo horjeeda xuquuqul-aadanaha iyo sidoo kale diintaba halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer milkiilaha idaacadda shabeelle iyo sidoo kale wariye cabdi axmed cabdi xasan ayaa maanta la soo taagay maxkamadda gobolka banaadir iyadoona lagu haysto eedeymo ka dhan ah warar ay taabisay idaacadda shabeelle milkiilaha iyo wariyaha ayaa waxaa dhageysiga dacwadooda qaadayay maxkamadda gobolka banaadir iyadoona ay ka qaybgalayeen tiro dad ah kuwaasoona qeyb ay ka haayeen bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dacwadda oo in muddo ah soconaysay kadib ayaa maxkamadda waxay go-aan ku gaartay in dib xabsiga loogu celiyo dibna mar kale la isugu soo laabo doono iyadoona wax go-aan aan ka gaarin xiriga muddada dhowrka bilood ah ay xabsiga u yaalaan wariyaashani iyo sidoo kale iyadoo aynan hawadaba soo gelin idaacadda shabeelle iyo sky f m oo ay malkiyadooda uu leeyahay cabdimaalig yuusuf wariyaasha ka qaybgalay kulanka maanta ama maxkamadaynta milkiilaha idaacadda shabeelle iyo sky iyo sidoo kale wariye axmed cabdi xasan ayaa waxay sheegeen in arintaasi ay tahay mid aada looga xumaado waxaana maxkamadayntooda ay imaaneysaa xilli dhowaan ay ku baaqeen bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya in cadaalada la horkeeno wariyaasha in muddo ah ku jiro xabsiga kuwaasoo la tilmaamay haddii ay dembi laheena in dib loo siiyo xoriyadoodii gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed cismaan jawaari ayaa waxa uu digniin u diray xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya u matala shirarka baarlamaanada caalamka kuwaas oo u tilmaamay in marka ay shirarka kasoo qayb galaan wax warbixin aysan kusoo celin baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay mudanayaasha ugu matalaya shir- shirarka baarlamaanada caalamka in looga baahan yahay waxyaabaha shirarkaasi kasoo baxay inay kusoo wargeliyaan ama ama ay dib ugu soo celiyaan baarlamaanka soomaaliya si looga arrinsado waxa uuna sh- tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin arrintaasi haddii soo laabatana lagula xisaabtami doono xildhibaanka markaasi matalaya shirka
dhammaan xildhibaanada inoogu jira barlamaanada caalamiga iyo iyo barlamaanada iyo ururada caalamiga ah waxaa looga baahan yahay in ayagana mar walba ay si kaltan ah warbixintooda ay golahan u keenaan si xildhibaanada kale ay ula socdaan meel walba waxyaabaha ka socda ma aha inta la baxo lasoo noqdo oo meeshaad aad muraadka iska tirato kale waxaa waaye shaqadaad u baxayso waxaad ku matalaysaa xildhibaan aad u tahay barlamaanka aad ku jirto barlamaankan wuxuu u baahan yahay waxyaabaha la galayo in marataa la keeno marka wax ilaa hadda warbixin iga keenay ma jirto dad baa baxa waa la soo noqdaa waa la dhoofa waa la soo noqonaa dalxiis ma aha haddii aan ka waayana waan bedelayaa gudiyadaas gudiyadii ka shaqeyn waaye barlamaanadooda ay ku- ay ku jiraan oo warbixintooda ay joogto noqon weyso ama update ay noqon weyso ha la ogaado waan ka bedelaynaa xildhibaano kaleaanu geynaynaa oo warbixin noo keena oo nala socodsi midda kale waxaanu joojinay dhammaan waxyaalaha safarada dib loo aadayo seminaar ha noqdo wax kale ha noqdo waanu joojinay tababaradan isdaba joogga oo loo loo wada cararayo soddon- eh, yacni tirada badan bixaysa ha lagu hagaajiyo labada bilood oo annaga aanu fasaxanahay wixii dalka gudihiisa lagu samaynayo waa hagaag laakiin wixii banaanka loo baxaayo ha loo sheego hay-adaha n g o-yada meelaha la ordaayo miisaanid baa iga dhacaysay dadkaas inaan bu- eh, annaga waqtigooda inaan geliyaan eh, annaga waqtigeennaan samaysano waay howl baa noo taalla hawshaas aan dhammaysano laakiin hadday yidhaahdaan anigu haddaan ku siinaya haddaan bixaynaya etcetera ma yeelin they want to put us on their time we have to put them on our time annaga annaga waqtigeenna keena aan ka dhig wararka laga helaya degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa waxay tilmaamayaan in maanta wiil dhallinyaro ah abtigiisa uu ku gubay guri ku yaala gudaha xaafadaasi wiilka dhallinyarada ayaa waxaa la tilmaamay abtigiis gubidiis inuu adeegsaday aashita uu ku shubay xilli uu hurdayay waxaana arrintaasi ka warbixisay hooyo maka oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi sidoo kalena dhashay wiilka arrintaasi ay ku dhacday waxa ay tilmaantay in hore takana ugu dhexeeyay labada shaqsi inkastoo haatan la sheegayo shaqsigii dhibaatada geysanay in goobtaas uu isaga baxsaday ciidamada ammaanka ayaana la tilmaamay haatan inay ku daba jiraan walow shaqsiga dhibaatada geysa hooyo maka ay carabowday inuu yahay mid la garanayo waxa way u dhaceen ninkan aan dhalay meelahan uu iska soo fiirsado waa nin dhallinyaraha dhallinyarada waxoogaa la soo majaalisay waa soo geliyey waa casheeyey waa seexay saaka salaada mugola dukaday haa ruux hal gurga seexday oo dhinac ka seexday haa ayaa wuxuu ku shubay wax laga ceshahaato indhihii waa buriyeen korkoo dhan waa tagtagay maradii iyo gogashii waa bureen iligana si xumaa loo furmugo ruuxu waaba waaba carar waxaa lagu sheegay ninkaanu takanoo u hayo gurgaan haddan ka horo wuxuu siiya laba goor suga oo walaala ah wixii maaragtay tixgelina asigana baryay oo la yidhi waa ninkan walaashaha dhashay iska dhaaf la yidhi arrimaha dhacdooyinka la yaabka leh ayaa waxay ahaayeen kuwa muddooyinkii lasoo dhaafay ama isbuucyadii isa xigaba si yaaba siyaabo kala duwan ay kaga dhacaya gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoona intooda badan waxyeelo ay kasoo gaaraysay dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho wiil ayaa la tilmaamay inuu isaga jaray xubintiisii taranka halka gabar shidaal isku gubtayna gudaha magaalada muqdisho ay ugu geeriyootay dhaawacii soo gaaray dhowaan ayayna sidoo kale ahayd markii masaajid ku yaala degmada kaaraan ee waqooyiga gobolka banaadir wiil dhallinyaro ah uu ku gowracay shaqsi kaleoo xilligaasi salaad ku dukanaya masaajidkaasi dhacdooyinkan ayaana waxay yihiin kuwo si aad ah ugu soo badanaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli dadka magaalada muqdishona ama kaagii fajacba ay ku abuurtay arrintaasi warkii oo aad kala socotay raadio wardheera khiyaartaaynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh